wasiirka ah wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda puntland ayaa magaalada garowe ka daafuray shirkani oo ahaa qorshaha lagu soo bandhigayay ansixinta qorshaha shanta sano ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka puntland waxaana ka qayb galay madaxda wasaaradda iyo hay-adaha ay bahwadaaga yihiin wasaaradda wasiirka ah wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka puntland cabdiraxmaan sheekh axmed cabdulle oo daafaray shirkani ayaa ka warbixiyey qorshaha shanta sano ee wasaaradda iyo marxaladihii ay soo martay qorshahan munaasabadan annaga maanta oo aan ku gabagabaynayno strategic balanka gaar ahaan wasaaradda shaqada iyo tiimka iyagaan aan odayga u ahay waxay noo tahay ahmiyad gaaray noo leedahay oo aad iyo aad xaqiiqda u weyn waxaan xasuustaa labada kun iyo afar iyo tobankii shaqadii sidaan oo kale hal sana nagu qaadatay inaanu reform public reform strategy weli u yaalla wasaaradda oo ahaa noqday meelihii aan ka duulaynay oo xitaa puntland aakhirka wax weyn u taray dhinaca shaqaalaha weliba reformkii aan ku samaynay priority aan waagaas qaraynay iyo istaraatiijiyada dee aan ka duulaynay weliba waa koobnay taasoo saddex sanay ahayd haddeerna tan iyadaa saloo ah meelo badan oo aan mar aan ka wada fadhiisanay khiyaarta hadaaftii laga duulayay waxyaa la isbedelay qayb iyo waxyaala la kaafargarayay la gaaray oo laga gudbay iyo waxyaala aan weli la gaarin waxaasoo dhan ay ka hadlaysay marka muhiimad gaara ayay noo leedahay mar kasta sideedaba hay-ad dowladeed ama institution wuxuu doona ha ahaadee waa wax nool weeye nolosha markaan saa ka wado ma aha in nafi ku jirto caadiya laakiin habka u shaqaynaya hab nolosha bini aadanka wax ka taabanaysa ah sidaa daraaddeed waxyaalaha institutionka nooleeya ama hay-ad nooleeya waxaa ka mid ah strategic balankeeda qorshayaasheeda oo ku fadhiya hadaafta mandateka hay-addaasi loo xilsaaray isla markaasna qayb ka ah hadaafta guud ee puntland inay contribute garayso oo magaraysa si toosa iyo si dadban labadaba ay u taabato wasaaradda ayaa waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu shaqada badan puntland kuwaasi oo kaalin weyn u haya bulshada ku dhaqan dowlad goboleedka puntland